barnaamijka dhallinyarada maanta
ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba maanta waa khamiis waana saddexda bisha may sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho oo samaysanaya dallad ay gacan kaga geysanayaan fatahaadaha ka dhashay roobabkii iyo webiga shabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne
runtii waxa ugu muhiimsan waxay dadka in lala gaaro waxyaalaha asaasiga ah ee islamarkaana baaq dheer loo soo diro dadka awooda badan leh waa dareemi kartaa dhalinyaradu maahan dad dhaqaale xoogan leh haysta maahan wax kaleeto dad haysta oo awood kale ku tirsan yihiin laakiin waxay haystaan cudud ay ku midaysan yihiin oo wixii ay ku dhawaaqaan ama ay ku mataqaana u qayr dhaanshaan in loo soo gurmado wixii ugu horreeya sameeyeen waxay ahayd dowladda iyo hay-adaha kaleeta caalamka in baaqi dhaadheer loo diro si ay dadka ugu soo gurmadaan waxaa kaloo aad maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo magaalada dhuusamareeb ka bilaabay ururinta lacagtii hore ee shilinka soomaaliga
kaalimaha heesahana barnaamijka kama marna
sidoo kale waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
duqii hore ee magaalada new york rudy juliani ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu dib ugu guday qareenkiisa michael cohen lacag dhan boqol iyo soddon kun oo dollar oo uu siiyey gabar jisa filimada anshaxumada ah si aysan uga sheekayn xiriir la tuhunsan yahay in trump ay la yeelatay sanadka labada kun iyo lixdii juliani oo dhowaan ku biiray kooxda qareennada ee trump ayaa xalay fox news u sheegay in trump uusan ogeyn faahfaahinta lacagta hase yeeshee uu ogaa heshiiska guud trump ayaa horey u beeniyey in uu wax xiriir ah la yeeshay stormy daniels waxaana uu bishii tagtay mar wax laga weydiiyey in uu wax ka ogaa lacagta uu ku jawaabay maya daniels ayaa maxkamad la kortay trump iyo cohen sababo la xiriira lacagtan la bixiyey qareenkeeda michael avanetti ayaa kadib hadalka juliani sheegay in dadka maraykanka ah ay mudan yihiin in ay caroodaan
wasaaradda gaashaandhigga ee russiya ayaa sheegtay in diyaarad kuwa dagaalka oo ay leeyihiin militariga russiya maanta ay dhacday waxyar kadib markii ay ka kacday saldhig cer oo ku yaalla waqooyiga bari ee dalkaasi syuriya waxaana ku dhintay labadii duuliyee la socday waxaana wasaaraddu intaasi ku daraysaa in diyaaradda ay ku dhacday badda mediteraneanka iyadoo diyaaradda aan la soo ridin balse dhiciddeeda ay sabab uga dhigtay kadib markii shimbir uu galay mid ka mida matoradeeda ciidamada russiya ayaa ku biiray dagaalka suuriya bishii sebtembar ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii iyaga oo taageeraya ciidamada dowladda bashaar al asad
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasina wuxuu idinkaga imaanayaa v o a maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday dadaallo gargaar loogu fidinayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay deegaano ka mid ah gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan waxaana dhaqdhaqaaqani uu ka socdaa meelo kala duwan iyadoo ay dhallinyaraduna ay qeyb ka yihiin dhallinyarada wada ololaha lagu kaalmeynayo dadka ay saameeyeen fatahaadda waxaa ka mid ah faadume cabdi cali waxaana ay magaalada muqdisho ugu warantay wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
cabdiqaadir waa aada umahadsan tahay adigii bahda v o a runtii arrinta beledweyne ka dhacday iyo gobolo kaleetaba waxay aada u saameysay dareenka dhalinyarada soomaaliyeed oo ayagu ahaa mar walba dadka horjoogayaasha u ah ololaha dadku isku caawanayaan iyo isku tashiga dadka dhexdiisaa runtii arrinta beledweyne qof kastoo damiir lahaa uu ka kacay oo dhalinyaro ah maalmihii ugu horreysay dhibaatadu dhacday waxaa gurmadka ugu horreeya meesha iyo waxaa kamid ahaa dhalinyaro oo iska xilqaama muqdisho iyo beledweyne iyo qaarkood oo dibadda jira ololaha media social mediaha ka socda madabaraha bulshada ayaad ka dareemi kartaa sida ay dhalinyaradu u rabaan inay caawimaada dadka ugu horeeya noqdo dadka ugu horeeya warbixinta soo gudiyo ama qayladhaanta sameeyana inay ayaga ahaayeen dhalinyaro badan oo ururo oo xamar ka dhisan ama ka dhisan beledweyne ilaa gobolada soomaaliya oo dhan ayaa baaq iyo sameeyey in isku dhiirigeliya inay sameeyaan caawimaad iyo isku tashi dadka dhexdooda ah meelo badan ayaa laga kacay hadda dadaalka ugu weyn wuxuu ka socdaa magaalada muqdisho oo dhalinyaradu ay joogaan iyo dhalinyarada hiiraan jooga ee ayaga loo simarsiinayo kaalmada iyo caawimaada warbixintana soo gudbinaya waan gartay maxaa tilaabo qaadan ilaa hadda runtii waxa ugu muhiimsan maxay dadka in lala gaaro waxyaalaha asaasiga ah islamarkaana baaq dheer loo soo diro dadka awooda badan leh waa dareemi kartaa dhalinyaradu maahan dad dhaqaale xoogan leh haysta maahan wax kaleeto dad haysta oo awood kale ku tirsan yihiin laakiin waxay haystaan cudub ay ku midaysan yihiin oo wixii ay ku dhawaaqaan ama ay ku mataqaana u qayl dhaanshaan in loo soo gurmado wixii ugu horreeya sameeyaan waxay ahayd dowladda iyo hay-adaha kaleeta caalamka in baaqiya dhaadheer loo diro si ay dadka ugu soo gurmadaan waxaa hadda tallaalawiin aada muhiim u qaaday ururo dhalinyaro oo magaalada muqdisho ka dhisan oo shalay ilaa daraato sameynayay in dadka la gaarsiiyo waxyaalaha aasaaska u ah sida biyahoo kale biyo nadiifa inay helaan waxaa kaloo ka mid ah in dadka bacaha iyo meelay ka galaan dhaxanta iyo roobka iyo kanaacada iyo maraykaneecooyin la gaarsiiyo dadka kasoo qaxay magaalada gudaheeda ee degan buurta agteeda runtii aaday u dhiban yihiin xaaladdu aaday u xuntaa laakiin hadda dadaalka dhalinyaradu ay qaadeen rajo fiican ayaan ka qabnaa in dadka soomaaliyeed ay kicin doonaan gaar ahaan hadda puntland oo kale waxaa ka socda dhalinyarada inay magaalada dhex marayaan magaalooyinka waaweyn sida boosaaas oo kale ayna rabaan inay lacag ka aruuriyaan sidii berigii gurmadka qaranka halkan muqdisho laftigeeda dadaal badan ayaa ka socda oo tallaabooyin dhowr ayaa la qaaday sida isku xirka dhalinyarada iyo guddiga gurmadka ee dowladda ku dhawaaqday waan gartay waxaan arkaynay dhalinyaro islogano wata oo goobaha ganacsiga hoteelada maqaaxiyaha dadka caawinaad weydiinaya tilaabadan oo kale sideed rabtaan inaad ta u midaysaan ay u gaarto dadka u baahnaayo beledweyne joogay wallaahi waxa ugu muhiimsan waxay tahay dee dadku waxay leeyihiin xiriir iyo wada shaqeyn dhalinyaro waxaa jirta jooga magaalada beledweyne iyo dhammaan gobolka hiiraan ayagaasaa diyaar u ah in wixii halkan laga qabto ay u gudbiyaan dadkana gaarsiiyaan laba xiriir joogtana la yeesho tusaale ahaan hadda magaalada muqdisho kale bal suuqa bakaaraha iyo ganacsiyada kaleeta ee magaalada wadada jidka makal mukaraba ku yaala ayaa laga sameynayay in dhalinyaradu ay ka aruuriyaan caawimaad iyo wixii dhaqaalaha oo dadkaas lagu fari karo marka dhiirigelinta ayaa ah shaqada ugu weyn oo dhalinyarada ay wadaan in laisku tashado gaar ahaan goboladana ay ka bilaabato hadda meelaha si fiican uga bilaabato kale waxaa kamid a nairobi iyo wadamada kaleeto gudaha wadankana boosaaso iyo muqdisho iyo mataqaana hiiraan laftigeeda sidoo kalena waxaa jira baraarug ay dhalinyarada sameynayaan oo ah gobolo kalena inay jiraan oo dhibaatadan saameysay sida gobolka gedo kale roobkuna uu hadda bilow yahay oo laga yaabo inuu saameyntiisa halkan kasii bato waan gartay awoodiinan dhalinyaradu leedahay boqol kiiba toddobaatan toddobaatan shan dadka soomaalidu dhalinyaro ay lagu hayo ma jirtaa awood hore aad tijaabiseen oo waxqabad dhalinyaradu ka samaysay guulayso lagu faani karo markay timaado musiibooyinka noocan oo kale ah wallaahi runta cabdiqaadir ode waxaa markaas u nahay dhalinyarada soomaaliyeed inay yihiin inta keliya ah oo markaas ama xaaladda wadanka jirta kusoo jeediya indhaha dadka kale ama caalamka ama dowladda iyo inay dadka ugu horeeya oo u gurmada waxay hayaanna bixiya si dadka kalena ay ugu soo dhiiradaan waxaan tijaabina waktiga abaaraha ka jiray sanadkii laba kun todoba iyo tobanka abaartii ku xumayd waxaa u istaagay dhalinyaro gobol walba ka istaagay dadka xoolahooda ka qaadayay waktigooda gaarka ah ee isku xilqaamaya inay sameeyaan xilqaamayaal badan ayaa kasoo dhashay oo dhalinyaro ah wadanka gudihiisa waxaa kamid ah caawi walaal oo dhalinyaro initiative hal abuur dhalinyaradu leeyihiin oo ilaa sanadkii hore ilaa hadda u taagan inay sameeyaan gurmadka iyo inay yihiin dadka warbixinta sooska ugu muhiimsan laga heli karo xaalada dhabta markaa meesha ka jirta dhalinyarada waxaa u fog inay teknolojiyadda isticmaalaan inay markiiba xaalada meesha ka jirta report iyo warbixino ka keenaan waxaa kamid ah musiibadii qaraxii soobe ilaahay mataqaana naguma soo celiyo mar dambe dhalinyarada soomaaliyeed siday u istaageen ani waxaan kamid ahaa dadkii gurmadka qaranka aasaasay oo bilaabay runtii halkaas ayayna ahayd meelaha ugu badan oo ku tijaabinay awoodeena iyo inaan nahay dadka ugu fudud ee wadankan ka saari kara musiibada iyo mataqan dhibaatooyinka lasoo dirsaday laakiin waxaa jira dee xaqiiqo ah in shacabku iyo dhalinyarada guud ahaanba ay keliya dhiigjoojin sameyn karaan laakiin ay tahay waxaan in qorshe looga hortago weli qorshe qaran looga hortago si aysan usoo laaban mar dambe waan gartay qadkaad isticmaalaysaan waa mid caynkee ah meelo kala duwan baad joogtaan beledweyne oo kale isgaarsiintii way adag tahay teleefanadii way dameen lacagta shilinka soomaaliga maba laga isticmaalo beledweyne ee gobolka hiiraa guud ahaan saad og tahay marka marin caynkee baad maraysaan faadumo oo xiriirka beledweyne muqdisho kale sidee buu yahay wax culeysa ma jiraa hadda wallaahi wax culays ugu jiraa oo badan oo dee wixii maanta aada hal maalin ku gaarsiin lahayd meesha oo dadka soomaaliyeed lacagta markay la baxaan waxay jecel yihiin in ama dadku waxay ku sadaqaystaan in markiiba dadka hore laga gaarsiiyo marka way jirtaa de xaalad koronto la-aan iyo lacagtii shilinka soomaaliga iyo mataqaana dhibaatada ka jirta e v c-ga way kaliftay laakiin annaga hadda doodada saxda oo dadku inta badan isticmaalaan walow meelo kala duwan la joogo oo ay siyaabo kala duwan loo dhiibo haddana waxay tahay in dad meesha jooga oo gobolka hiiraan jooga loo sii marsiiyo adeega iyo gurmadka iyo waxa waxa loo wado oo dadka soomaaliyed ay usoo diideen marka waa meesha ugu sahlan inaad qof kale xagga joogo wakiil islamarkaana uu gaarsiiyo isaga kaa wakiil noqdo xiriir noocaas ayaa hadda lagu shaqeeyaa laakiin waan rajeynayna insha allah in maalmaha soo socda ay ay kasii ficnaan doonto xiriirka iyo nolosha dadka inkastoo ay roobabka hadda dilow yihiin oo laga yaabo inay khasaaro kala geystaan haddana halka milyan oo hadda dawladda ku dhawaaqday waxaan rajeynaynaa iyo guddiga laftigiisaba in ay furi doonaan wadooyin kaleeto oo fuseeya ama sahlo in dadka la gaaro
taasina waxay ahayd faadumo cabdi cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho gaar ahaan dhallinyaro ololo lagu saacidayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay soomaaliya ka wada halkaasi waxaana ay u waramaysay waryaheena cabdulqaadir oke
muddooyinkii u dambeeyey waxaa deegaan oo ka mid a soomaaliya ka joogsaday isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga ah oo ay dadweynuhu wax ku kala iibsan jireen taasi oo saameyn xoog la ku yeelata nolosha dadka ku nool deegaanadaasi laga diiday isticmaalka lacagtaasi bare jimcaale xalane waa wiil dhallinyaro ah oo magaalada dhuusamareeb ka bilaabay inuu dib u ururiyo lacagta shilinka soomaaliga ee hore loo isticmaali jiray wuxuuna ujeeddada uu bilaabay iyo noocyada uu keydiyey ilaa ay haatan uga warramay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
cabdiwaaxid waxaan u doortay sababtaan u doortay waxay tahay hadda mar laga joogo iyaga toddoba bilood camal waxaan bangigii dhexe soomaaliya oo ku yaala magaalada dhuusamareeb bangiga anoo maalin ag maraan waxaan arkay waraaq oo wasaaradda gaadiidka ku qaadata lacag lacagtan wasaaradda gaadiidka ku qaadatana waxay ahayd lacag cadadkeeda u dhigmo shan kun oo shilin soomaaliya oo ilaa siddeetan iyo shantii horadaasi ku calaamadaysan tahay markii markaan arkay dareenka waxaa soo jiirtay ahaa lacagtaas hadda heerka ay maraysay iyo maanta iyadoo dhuusamareeb aan lacag shilin soomaaliya inaba haleekaasi ka socdo marka sidaas darteeda waxaa dareenkaas soo jiitay saasan dabagalaan ku suubiyey markaas kabacdii warqadiaan meeshii kasoo qaaday ilaa dhowr beriyan hayay kabacdi waxaan isku dayey inaan bangiga dhexe soomaaliya tago oo dhuusamareeb ku yaala bangigii dhexe aan tegey bangigii dhexe markii aan tago waxaan kasoo helay waraaqo oo tiro badan iyo lacagihii qaar kamida dukumentiyaashii teefarayaashii shaqaale shaqaalaha jeegagii waxaasoo dhaban ayaa hadda bare arrintan markaad bilaabeysay waxaa kusoo jiitay dareenka ah ee warqadaasi koowaad ilaa iyo hadda bal ka waran aruurinta halkay wax kuu marayaan walahi hadda meel fiican ii mare waxyaaba badan oo iga qarsoonaay oo xilli fog aha xilliga xataa noloshayda ka horeeyaan haya taariikhdii soomaaliya qayb kamid ahna hayaan hadda isu arka aniga meelna aan ku simi doono haddii ilaahay idmo wax kasta oo taariikhda soomaaliya ku saabsan aan sii aruuri doono insha allahu tacaala intaan ka gaaro lacagtaas lacaga waxaa ku jira tiro badan oo lacagu heerka u kala sarreeya imtixaanaa ku jirta lacag waxaa ku jirta shilinkii muskigaa ku jira ilaa yowm alxaada kunkii oo hadda socda maclumaa ku jira aan hadda dhuusamara gebi ahaanba wax shilin soomaaliya kama socdaan
shilin soomaaliga qururuxa ah iyo iyo warqadahan aruurintooda ma ahan wax sahlan adigu sidee u suurta gelisaa ama ay kugu suurta gashaa inaad aruurisid ood xogahan raadisid
meelo badan oo kala gedisan lacag inkastoo aan ka keenay hadda waxyaabaa ragta ugu badan oon hayaa aan kasoo helay bangiga bangiga aan kasoo helay waxyaaba kala gedisan oo tiro badan iyo meelo kala duwan oo aan kasoo helay dhammaantood hadka markii aan raadiyey hadda waxaan ugu tira badan lacagtii oo birta ahayd iyo midii waraaqada ahayd iyo wixii oo dhan ahayd Eh, bare dhalinyarada qaarkood haddii hawshan qof aruurinaya ay arkaan eh, waxay u qaadanayaan in qof eh, eh, aan eh, wax badan isku mashquulinaynin uu yahay adigana hawshaadii iyo danahaagii oo dhan baad u daysay oo waad ku mashquulsan tahay bal ka waran eh, aragtida dhalinyarada waayo dhalinyaradu kulli macalin waan kamid ahaade waxay waxaan ka mid nahay dadkii oo qarnimadii iyo dowladnimadii soomaaliya ka dambeeyey oo waxba ka soo arag Eh, haddana waxaan dareenca soo jiitay inaan aruuriyo taariikhdii xilligii dowladdii ama sidii soomaalidu u noolaa jirtay ama u badnaadeen habka oo lacagaha iyo waxyaabahaas u badnaadeen hadda waxaan hayo laakiin wax kasta oo taariikhda soomaaliya insha allahu taala waan isku daya inaan aruuriyo Eh, dhalinyarada jiilkayga ama kuwa iga yar ama kuwa oo hadda soo kaca intaba dhammaantood ayakana inaan tusaale u noqdo ayakuna ay ugu daydaan Eh, ayna aruuri doonaan insha allahu tacaala waxyaabihii kale oo ayakuna sidaas oo kale sidaasaan rajayna haddii ilaahay bare xageed kula laabanaysaan xogtan aad aruurinaysid eh, warqadahii lacag kala qaadashada iyo eh, lacagihii shilin soomaaliga ahaa ee berisamaadkii la isticmaali jiray xageed rabtaa inaad eh, dib ugu celisid haddii ilaahay idmo, waxaan dib ugu celinaynaa eh, haddii wadanku dowladda hadda wadan dowlad waa ka jirtaa laakiin oo dowlad wadan ku faafsan oo ama si toos u shaqaynaya ma ahan Eh, haddii ilaahay idmo, waxaan ku celi doonaa xarumihii lagu talagalay Eh, marka xarumaha dowladda iyo dowlad markii xilligii oo xilli waxaan la sugaynaa xilligeedii inkastoo haddana anigu baaqaya ninka la- lacagii shilin soomaaliga ahaa inta la soo celiyo weliba lacagahan hadda birta aan hayo laga soo bilaabo waayo lacagta markii ugu dambeeyada waxay ku baaqda oo dhibkan hadda oo kunkii soomaaliya meelmeela laga qaataa waxaana dhibkan keenana waa lacagta oo isku taalan isleeyahay iyo dadka oon u diyaarsanayn qaranimadoodii iyo masiirkoodii dhammaan Eh, maanta magaalada aan joogo dhusmareeb kulli dhammaantood waxaa laga qaataa doolar koobsha haddaad arto waa hal sin hal sintiya lagaa siina haddii ninka la xabad hanjaad doonat hal sintiya lagaa siina wixeeda musantiya isugu tegeen iyo hal doolar iyo nus doolar iyo marka waxaad u moodaa eh, inaan cayaarihii dambe oo anaka isirtirtirkii lacagta oo meesha ka muuqda Eh, isirtirtirka lacagta iyo dadka taariikhda hadday meesha ka baxana waxaa ka baxaa marka ugu dambeyda waxaa dadka qarnimo dhan meesha ka baxaa suurtagal ah Eh, lacagta shilin soomaaliga ah ee hadda aad aruurisay cadadkeeda imise ayaad nagu sheegi kartaa lacagta shilin soomaaliyan haya eh, oo hadda lacagta midaan kale oo kunkii kunku magaalada iska dhowran yahay isagu meel arurin badan ma doonaayo Eh, laakiin lacagaha oo ninka la yidhaha taanada iyo nuska iyo ilaa waxaan ka hayaa lacag saddex boqol gaari Eh, eh, lacagihii kale ee shantii boqol eh, aan idhaahday shantii shilin tobankii labaatankii iyagu ma heshay oo wax ma ka aruurisay ma weliba oo lacagdaa hadda iga dhaqanaa jiraan waxaan hadda haya waxa ugu badan eh, taanada iyo nuska iyo shilinkii iyo kunkii iyo shantii boqol waxaa iga maqan hadda aan raadkooda ugu jira haddii ilaad mansaala waa shantii shilin tobankii shilin labaatanka shilin oo lacagta gergal dhihi jiray iyo boqolkii intaas hadda maqan iga kaagan waa ku daba jira haddii ilaahayd minaan ayakana helaan rajayna haddii ilaahayd adigu ka shaksiyan ahaan maxaa dan ah oo kugu jira aruurinta ee lacagihii hore la isticmaali jiray iyo ee, warqadihii lacagaha lagu kala qaadan jiray والله آه، واحد منهم انا شخصيا انا كنت طلع ركوب لكن آه، واحد ماشي خصم بالتاريخ ده النبي يا العريجي يا قابكي صومال صومال من جدتي waxaan isu haystaa aniga inaan hadda ahay nin oo taariikhdii ama qayb soomaaliya kamid a aruurina xanaanayna isu arkay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa bare jimcaale xalane oo ku nool magaalada dhuusamareebo oo aruuriya lacagtii hore ee shilinka soomaaliga waxaana u warramayay wariyaheena v o e cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna dhankii muusiga iyo heesaha haddaan jallacno cabdi holland iyo hodan cabdiraxmaan iyo heestii beerlolo kusoo dhowaada
jeclaayo qofka dhalankeenu dhiganay beerlula heestaas alkubigeeda waxa ay wadajirka ugu luqeynayeen cabdi holland iyo hodan cabdiraxmaan halka aad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o o haatana toos uga dhegeysanaysaan washington barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada haatana xaggii ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari waa kan
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta liverpool ayaa gaartay fainalka koobka horyaalada yurub markii ugu horreysay tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii kadib markii ay labada lug ee ay la ciyaartay kooxda roma ee dalka talyaaniga ay sugeynta goolasha kaga badisay toddoba gool iyo lix is-aragga labaad ee wareega semifinalka tartanka yurub ayay xalay isku arkeen liverpool iyo roma waxaana afar gool iyo laba ku badisay kooxda kubadda cagta roma hase yeeshee roma goolashaasi kuma aysan filan sababtoo ah is-araggii hore ayay liverpool kusoo badisay shan gool iyo saddex iyo labo kooxdii roma ayaa shalay ciyaarta ay soo bandhigtay waxa ay ku dhowaatay in ay liverpool ka rido tartanka waxaana qaybtii labaad ee ciyaarta ay keeneen saddex gool oo laba ka mid ah uu dheliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo raja nenolan goolka kale waxaa roma u dheliyey aadan jeko halka kan afraadna oo ay ku bilaabeenba uu ahaa gool uu kooxdiis ka dheliyey ciyaaryahan james melna kooxda liverpool hadda waxay la dheeli doontaa kooxda real madrid ciyaarta ugu dambeysa ee finalka ah dhammaadka bishaan aan ku guda jirna ee may dhinaca kalena caawo waxaa jiri doona laba kulan oo ka tirsan tartanka eurub league kooxda kubadda cagta arsenal ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda atletic madrid saraggii hore oo ka dhacay magaalada london waxa uu kusoo dhammaaday barbardhac gool iyo gool ah kooxda arsenal kulankeedii ugu tababaraheeda arsen winger ayaa waxa uu caawa macsalaameyn doonaa tartanka yurub haddii kooxdiisa laga badiyo waana kulan wuxuuna noqon doonaa kiisii ugu dambeeyey isaga oo tababaro u ah kadib markii uu bishii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inuu kooxda ka tegayo hase yeeshee haddii uu badiyo uu u gudbo wareegga finalka ayaa waxa ay u noqon doontaa finalkiisii ugu dambeeyey ciyaarta kalena waxaa ay dhex mari doontaa kooxaha kubadda cagta ee salisburg iyo maqsey is-araggii hore waxaa laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee maqsey salisburg ayaa u baahan in ay ka badiso maqsey waxaana ay kusoo gudbi kartaa haddii ay dhaliso saddex gool iyo eber laakiin kooxda maqsey ayaa sanadkan ah koox aad ay maaragta uga dhex muuqata tartankan waxaana ciyaaryahanada u ciyaara ay dhaliyeen goolal fara badan marka loo eego kooxaha kale tartanka yuruba league dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad u mahadsantahay nuur xasan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatanna waxaan idin hayaa codkii axmed aarshe iyo heesta caashiqa danguud maaha
cashaqu denguud maaha laba ruux daareenkooda waa dabar mataaniya qof kaloo ka meel doona oo dulsaare uma baahna cashaqu denguud maaha laba ruux daareenkooda waa dabar mataaniya dadalow jacaylkaygu dadalow jacaylkaygu dodiina uma baahna ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada dadalow jacaylkaygu dadalow dadalow jacaylkaygu dodiina uma baahna ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada warkayo dabuurtiinu kuma duxinka shayde kuma duxinka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo duumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso warkayo dabuurtiinu kuma duxinka shayde kuma duxinka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso wanku damqanayaadhe waxba kaaga digayaadhe waana kula dardaarmiidhe afjarow ka saar duunka maadaban iyo aasa ama daacad ka ahaada dayn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso heestaasi ee caashiqu danguud maaha waxaa ku luqaynayay axmed aarshe iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenni duhurnimo ay wada jirka idinkugu soo jeedinayeen nuur xasan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo
dab adow afuufaya dab adow dab adow afuufaya wada kala dilkoodiina qalbiyada istoonaya mujidaacadnimo beena qalbiyada istoonaya mujidaacadnimo beena